bilowgii cutubka saddexaad haddaba abeesadu way ugu khiyaano badnayd bahal kasta oo duurka juuga oo rabbiga ilaah ahu sameeyey oo waxay naagtii ku tidhi ilaah miyuu idinku yidhi waa inaydnaan waxba ka cunin geed kasta oo beerta ku yaal naagtiina waxay abeesadii ku tidhi midhaha geedaha beerta waannu cuni karnaa laakiinse midhaha geedka beerta dhexdeeda ku yaalla ilaah wuxuu nagu yidhi waa inaydnaan waxba ka cunin ama aydnaan taaban yaydnan dhimanine abeesadiina waxay naagtii ku tidhi ma dhiman doontaan waayo ilaah wuxuu og yahay in maalinta aad cuntaan ay indhihiinnu furmi doonaan oo aad noqon doontaan sida ilaah oo kale idinkoo kala garanaya wanaagga iyo xumaanta oo markii naagtii aragtay in geedkii cunto ku wanaagsan yahay oo indhaha u roon yahay oo uu yahay geed caqli lagu yeesho ayay midho ka qaadatay oo cuntay ninkeedii la joogayna wax bay ka siisay oo isagiina wuu cunay oo labadoodiiba indhahoodii way furmeen oo waxay garteen inay qaawan yihiin waxayna isku tosheen caleemo berde oo ay gunti ka samaysteen oo waxay maqleen codkii rabbiga ilaah ah isagoo beerta dhex socda kolkii maalintu qaboobayd oo ninkii iyo naagtiisii way iska qariyeen ilaah oo waxay ku dhuunteen geedihii beerta dhexdooda oo rabbiga ilaah ahu wuxuu u yeedhay ninkii oo wuxuu ku yidhi xaggee baad joogtaa isagiina wuxuu yidhi codkaagaan beerta ka dhex maqlay waanan cabsaday maxaa yeelay waan qaawanaa oo waan isqariyey kolkaasuu ku yidhi yaa kuu sheegay inaad qaawan tahay miyaad wax ka cuntay geedkii aan kugu amray inaadan wax ka cunin ninkiina wuxuu yidhi naagtii aad i siisay inay ila joogto ayaa geedkii wax iga siisay oo anna waan cunay oo rabbiga ilaah ahu wuxuu naagtii ku yidhi waa maxay waxa aad samaysay naagtiina waxay tidhi abeesadaa i khiyaanaysay oo anna waan cunay oo rabbiga ilaah ahu wuxuu abeesadii ku yidhi waxaan aad samaysay aawadiis waad ka habaaran tahay xoolaha oo dhan iyo dugaag kasta oo duurka juuga waxaanad ku socon doontaa boggaaga ciid baadan cuni doontaa maalmaha cimrigaaga oo dhan oo colaad baan idin dhex dhigi doonaa adiga iyo naagta iyo farcankaaga iyo farcankeeda oo madaxaagu burburin doonaa adiguna cidhibtiisaad burburin doontaa naagtiina wuxuu ku yidhi dhibtaada iyo walaacaaga aad baan u badin doonaa oo dhib baad carruur ku dhali doontaa oo waxay doonistaadu ahaan doontaa ninkaada wuuna kuu talin doonaa aadanna wuxuu ku yidhi codkii naagtaadaad maqashay oo waxaad wax ka cuntay geedkii aan kugu amray anigoo leh waa inaadan waxba ka cunin sidaa daraaddeed dhulku waa habaaran yahay adiga aawada maalmaha cimrigaaga oo dhanna dhibaataad wax kaga cuni doontaa qodxan iyo yamaarugna waa kaaga soo bixi doonaan waxaanad cuni doontaa geedaha yaryar oo duurka wejigaagu diidsan baad wax cuni doontaa ilaa aad dhulka ku noqotid maxaa yeelay dhulkaa lagaa qaaday waayo ciid baad tahay ciid baadna ku noqon doontaa ninkiina wuxuu naagtiisu u bixiyey xaawa maxaa yeelay waxay ahayd hooyadii waxa nool oo dhan rabbiga ilaah ahuna wuxuu aadan iyo naagtiisii u sameeyey dhar harag ah wuuna u xidhay iyagii oo rabbiga ilaah uhuna wuxuu yidhi ninku wuxuu noqday sidii mid innaga mid ah isagoo garanaya wanaagga iyo xumaanta oo haatan waaba intaasoo uu gacantiisa soo fidiyaa oo uu wax ka qaataa geedka nolosha oo uu cunaa oo uu weligiis noolaadaa sidaas daraaddeed ilaah isaga wuu ka saaray beerceedan si uu u beerto dhulkii isaga laga soo qaaday kolkaasuu ninkii eryey beer ceedan barigeedana wuxuu taagay kerubiim iyo seef ololaysa oo dhan walba u jeedsanaysa si ay u dhowrto jidka geedka nolosha